bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kasta aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xanta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacano wanaagsan waa habeennimo arbaco ay sii baxayso khamiisna soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha diseembar sannadda laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona banaanbaxyo iyo isqabqabsi kadib muddo kadib qeybo ka mid a ciidamadii tababarka loogu qaaday dalka eritereya ayaa maanta dalka dib loogu soo celiyey waalidiinta carruurtaasi dhalay qaarkood waa ay ku faraxsan yihiin halka kuwa kale ee carruurtooda maqan qayladhaan ay ka muujinayaan barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliyana waa ay ka hadashay arrintaas wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadan ay dhawarjab weyn ku noqon doonaan dagaalamayaasha al-shabaab oo howlgallo ka dhanah iyagu hadda ka socdaan qeybo badan oo ka mid a gobollada dalka lagana saaray deegaano dhowr ah qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona kulanka golaha wasiirada hirshabeelle oo warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedkaasi barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale hadduu rabbi kalaal noqdo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maanta kulan ayay yeesheen waxayna sidoo kale ay sheegeen in go-aan ay ka sugayaan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka arrimaha amniga ayaana inta ugu badan xildhibaanadu ay ka doodeen barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo arrimahaasi ka hadlaya qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xildhibaan hore ganacsadana ahaa oo afar maalin kadib maanta la aasay kadib dil uu u geystay askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed qodobadaasi wixii soo kordhaya caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan tobaniyi diyaarin waa anigu cabdisalaan juulo shaakir farsamadu cabduha cabduqaadir xasan waa markaliyo wareegga wararka dalsan
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacano wanaagsan haddii aan markan ku bilowbo maanta garoonka diyauradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ka soo degtay diyaarad siday ciidankii ugu horeeyey ee lagu soo tababaray dalka eritereya kuwaas oo dalka ay soo gaartay qeybtoodii ugu horeysay diyaaradda kasoo degtay garoonka diiradaha aadan cadde ayaa waxaa saarnaa een, ciidamadii ugu horeeyey ee tobabarka loogu qaaday dalka eritereya inkastoo tirada rasmiga ah dowladda soomaaliya aysan shaacinin laakiin ciidamadu waxay gaarayaan boqolaal balse waxaa la aaminsan yahay in ay hordhacu yihiin ciidamadii tobabarka ugu soo dhammaaday dalka eritereya kuwaasoo dhowaanahan u socday qorsho ku aadan soo celintooda arrintan waxay imaanaysaa iyadoo dhowaanahan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu carabka ku dhuftay in ciidanka dalkaasi ee jira dalka la keeni doono sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada soomaaliyeed ee tababarka ugu soo dhammaaday dalka eritereya ayaa ka kooban qeylaha- qeybaha kala duwan ee ciidanka waxaana dalkaasi tababar loogu qaaday xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana feelka ciidankaasi si rasmi ah loogu wareejiyey madaxweynaha haatan talada haya ee xasan sheekh muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray guux iyo warar la xidhiira keenista ciidankan wuxuuna ahaa in warleysa dhex marayay in ciidankan sida ugu dhaqsiyaha badan dalka loo keeni doono ciidankan ayaana waxaay qayb ka yihiin ama ciidamo tababar loogu qaaday dalka eritereya kuwa kale ee dhimanna dhowaan ayaa lagu wadaa in dalka dib loogu soo celiyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa een, dhankiisa ka hadlay wuxuuna sheegay in ciidanka maanta la keenay dhawarjab weyn ay ku noqon doonaan dagaalamayaasha al-shabaab oo howlgallo ka dhana iyagoo hadda ka socda guud ahaan dalka
Een, guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu sida aad la socotaan dalka wuxuu ku jiraa dagaal aad ma aragtaa u culus oo lagula jiro khawaarijta ee ku soo duushay dalka diinta iyo dadka howlgalladaas oo khawaarijta ee, lagula dagaalamayo waxay ku socdaan si aad u qiimo badan oo ma aragtaa aad u wanaagsan ayay ku socdaan sidaad la socotaanna waxaa ma aragtaa guulo waaweyn laga gaaray ee, muddadii ee, lixda bilood ahayd ee, dagaalku uu socday guulo waaweyn ayaa laga gaaray gobollada dalka gaar ahaan hirshabeelle iyo galgad maaragtaa galmudug waxaan rabaa maanta inaan ee, idinla wadaago ee, war farxad leh oo shacabka soomaaliyeed muhiimad gaara u leh ee, howlgalkana micno badan u samaynaayo kaasoo ah in ay maaragtaa ciidamadeennii ee, ku maqnaa tababarada ee dalka eletriga ku maqnaa qaybtii ugu horeysay maanta ay soo degeen maalmaha soo socdana inta hartay ay maaragtaa soo dhammaystirmi doonaan ee, iyaga oo maaragtaa qayb ka noqon doono ee, dagaalada lagula jiro khawaarijta saad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ee, muddo laba jeer ayuu eletriya ku laabtay isaga oo maaragtaa ee, dadaallo gaara ku bixinayo in ciidamadaasi ay dalka dib ugu soo laabtaan kadib markay tababarkooda dhammaystirtaan kana qayb qaataan howlgallada socda ay ka qayb qaataan Ee, alxamdulilaah maanta ayay maaragtaa noo suuro gashay qaybtii ugu horeysay inay dalku ku soo degto inta hartayna ay imaan doonto waxay dhabarjab ku tahay khawaarijta iyo cid walba oo nabadda maaragta iyo maaragta dalka guud ahaan ee, dhib ku hayso ayay maaragta dhabarjab ku tahay dowladda guud ahaan waxay sii wadi doontaa haddii ilaah yidhaahdo howlgalladaasi waxay kaloo maaragta sii wadi doontaa horumarinta iyo tayaynta iyo tababarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maaragta xaqiiqdii kaalin mug leh maaragta ka geystay ee, la dagaalanka khawaarijta haddii ilaah yidhaahdo mustaqbalka dhow waxay maaragta soomaaliya ay ku noolaan doontaa iyadoonan khawaarij ku nooleen ciidamo tayaysan oo tababaran oo maaragtaa ee, professional ahna ay maaragta ay lahaan doontaa haddii ilaah yidhaahdo
barnaamijka wareega wararka ayaa aad weli dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayuuna idinkaga imaanayaa markan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa maanta gudoomiyey shirka golaha wasiirada hirshabeelle oo ka qabsamay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kulankan waxaa looga hadlay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee looga xureynayo deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin hirshabeelle waxaana wasiirka amniga looga dhageystay warbixinta amniga sidoo kale kulankan ayaa looga hadlay dardargelinta iyo iska xirka dadaalada xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa golaha u gudbisay hindisi sharciyeed lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hirshabeelle oo ay golaha wasiirada cod aqlibiyad leh ku ansixiyeen dhanka kale golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa cod wadar ogol ah ku meelmariyey macadka tababarada hirshabeelle madaxweyne cali gudlaabe ayaa golaha xukuumadda la wadaagay duruufaha adag ee ka jira deegaanada laga xoreeyay al-shabaab ee uu socdaalka ku maray cali cabdilaahi xuseen guudlaabe afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle daawud cirro ayaa warfidiyeen kala hadlay kulanka kadib waa maalin arbaco ah ka disembar sanadka waxaa maanta qabsoomay shirka golaha wasiirada dowladda hirshabeelle shirka golaha wasiirada dowladda hirshabeelle waxaa gudoominayay madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen shirka golaha xukuumadda ee maanta ayaa looga hadlay howlgallada baasan ee lagu bacsanayo kooxaha khawaariijta al-shabaab ee dhiiggacabta ah shirka maanta waxaa warbixinno looga dhegeystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha waxa uuna ka warbixiyey deegaanada cadowga lagu xoreeyey qorshooyinka socda ee lagu xoreynaya deegaanada dhiman iyo amniga deegaanada la xoreeyey Ee, sidoo kale kulankan waxaa runtii een, looga hadlay dardargelinta iyo isku xirka dadaalada xasilinta oo xafiiska madaxweynaha ay eh, warbixin ka siiyeen xubnaha golaha xukuumadda sidoo kale kulankan waxaa looga hadlay eh, macadka tababarada shaqaalaha dowladda hirshabeelle falanqeyn dheer kadibna golaha xukuumadda ayaa een, si wadar ogol ah een, gacanta ugu taagay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle ayaa waxa ay maanta xubnaha golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle u soo bandhigtay hindisharciyeedka lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hirshabeelle xubnaha golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle oo dood adag ka yeeshay hindisharciyeedka een, akhris badanna galay ayaa waxa ay si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen hindisharciyeedka dhowaanna waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka hadduu ilaah yidhaahdo qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa een, kulanka maanta ee xubnaha golaha xukuumadda yeesheen oo madaxweynuhu guddoominayay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
barnaamijka wareegga wararka ayaad la socotaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayuuna idinkaga imaanayaa barnaamijka wareegga wararka ayaad la socotaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayuu idinkaga imaanaya markan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini-aadanimada ambasador aadam abdilmoola gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ergeyga la wadaagay warbixin ku saabsan booqashooyinkii uu ku tegay magaalooyinka xudur iyo baydhabo oo ay ku jiraan xaalado cakiran oo ay ka jiraan xaalado cakiran oo bulshada deegaanka ka haysata dhinaca nolosha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay arrimaha gargaarka ayuu gudoomiyuhu ku booriyey in deegaanadaasi laga la tago si wax looga qabto dadka ee abaartu saameysay danjire aadam cabdulmoola oo dhankiisa soo dhaweeyey goobaha uu tegay gudoomiyaha ayaa sheegay meelo badan oo soomaaliya inay xaaladeedu ay liidato sidoo kale waxa uu xusay in gargaarka bini-aadamnimo aada loo xoojin doono iyo korjoogteynta si looga hortago dhibaatooyin kale oo hor leh gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda dalka sheekh aadan madoobe ayaa dhiirigeliyey tallaabo kasta oo dalka iyo dadka soomaaliyeed wax loogu qabanayo waxuuna adkeeyey in wakhti lagu bixiyo goobaha laga xoreeyo een qaw- een dagaalamayaasha al-shabaab iyo deegaanada ay go-doomiyeen weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho ayuuna idinkaga imaanaya qodobo kaleo barnaamijkeena ku jira ayaa inoo harsan oo aad goordho maqli doontaan
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofort grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa arkaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmad daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwadiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato caruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faafaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiin somtel waa shirkada keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkada isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida fidiyo iyo grafik
weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsanee muqdisho ayuuna idinkaga imaanaya barnaamijkan markanse xildhibaan hore sidoo kalena ahaa ganacsade iyo nabadoon allaau naxariistay xaaji cali xasan ayaa afar maalin kadib maanta la aasay kadib dil uu u geystay askari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed warbixintan waxaa ka diyaarinaya soona jeedinaya waryahayaga mahad nuure
waxaa janaasada lagu tukanaya afar maalin kadib dilkiisa nabadoon xildhibaan hore ganacsade iyo samafale si weyn loo yaqaana cali xasan oo dil uu geysta askari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya toban iyo sideedda bishan aynu ku guda jirno xilli hore oo aroora
annaga maanta waxa nagu dhacay dhagweyne keliya kuma dhacayno wacaysoo dhanay ku dhacay geere aad u xanuun badana nagu dhacday waxaaan doonaynaana waa cadaalad
afar maalin kadib dhimashadiisa ayaa lagu aasay duleedka magaalada muqdisho marxuum cali xasan cali oo ahaa xildhibaan hore ee ka tirsan baarlamaanka galmudug sidoo kalena ahaa nabadoonka mid ka mida beelaha soomaaliyeed oo afar maalin ka hor askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya sida ay sheegeen ehelada marxuumka uu ku dilay gudaha magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ehelka marxuumka ayaa ka soo qayb gala aaskan waxayna warbaahinta u sheegeen oo ka codsadeen dowladda federaalk ee soomaaliya in cadaaladda la horkeena shakhsigii ka dambeeyey dilka marxuumka carruurta marxuumka waxgarad nabadoonno ogaasiyo xildhibaano ka tirsan galmudug oo ehel u ahaa cali xasan ayaa dowladda soomaaliya madaxda ugu sarraysaiyo hay-adaha amniga ka codsaday in lasoo qabta askarigii dilka u geysta marxuumka oo isaga baxsado goobta uu dulka ka dhacay islamarkaana ka codsaday in cadaaladda loo horkeeno dowladda soomaaliya ka codsanaynaa oo ehelkiisa iyo anigoo wakiil ah walaalkay iga weynuhu xaaji cali nabadoonka in ilaahay ka sogo inaa dowladda cadaaladan ka rabnaa waxaan ka rabnaa marxuumkaas gacan askari soomaaliyeed oo ku baxay gacanka xaqdarna oo ku baxay si bareer cad oo gardaraa loo dilay waxaan codsanaynaa oo har iyo habeen codsanaynaa aan u baahannahay cadaalad insha allahu tacala in cadaaladda lagu kala baxo gacanka gardarnaa dishay si bareer ahaa loo dilay waxaan codsaynaa madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare mudane xamse cabdi barre iyo laamaha amniga oo ku shaqada leh inay qaatilka dilka u geysta bareerka xaaji cali mawliid inay cadaaladda waafajiyaan xaaji cali iyo ehelkiisa qaraabiisuna ay cadaaladda helaan xaaji cali waa dhintay waxuuna dhintay allahu naxariistay waxaa la dilay waa la dilay horta waxaana dilay nin sarkaala oo booliiska soomaaliya ka mid ah wuxuu dilay ma- maalintii ay axaddu axad ahayd bishuna ahayd sideed iyo tobankii afar saac cabaara meelahaasuu dilay si bareera oo badraannimo ah oo kibir ah ma huusan hubaysnayn dhibaato uma geysan yacni qoragaa hadlaya qoraguu inta soo qaatay uu xabad bash ku yidhi walaalaheenna beesha dhagaweyne cumar oo nabadoonkii guud u ahaa ayaan tacsidaan u diraynaa annagoo ah wacaysle ayaan u gudbinaynaa khaasatan reer ow cali reer xasan ow cali iyo dhammaan reer ow cali iyo qoyskii iyo xaasaskii iyo carruurtii uu ka tegey dhammaan waxaan leenaha allah u naxariisto runtii waxa uu ahaa runtii annaga maanta waxa nagu dhacay dhagweyne keliya kuma dhacen wacayslo dhanay ku dhacen geeri aad u xanuun badanaa nagu dhacday waxa aan doonaynaana waa cadaalad cadaalad inuu helo ayaanu doonaynaa ninkaasuu nin annaga aad qaali noogu ahuu ahay ilaahay ha u naxariisto jannatulfardows allah ka waraabiyo mowt alfajaa ku dhacay gacanka gardaran ayaa dishay samafalow ahaa Een, waxaana l- la isku sheegay ninka dil inuu nin askariya ka mida askarta soomaaliyeed maalmo ugu dambeeyey askarta soomaaliyeed qoriga ay wataan ammaankiisu ma xirayn si guud horta waxaan ugu baaqaynaa ammaanka qoriga ha la xiro askartii loo carari lahay haddii laga cararo culayska weynu ma jiryo qof kastana saacadiisa ma dhaafayo intaa kadib sida loo soo jeediyey ama baaqa guud loo jeediyaba waa in cadaaladda een, ciddii dishay ee ninkaas qaaligaa dishay ee ilaahay sababa uga dhiga waa in cadaaladda la hor keeno Een, cidaan dembi gelin annaga weerarna kuma ihin duulaanna kuma ihin laakiin cidda dembiga gashay waxaan doonaynaa amnigu inuu gacanta ku soo dhigo kadibna waxaa waaye la marsiiyo waddadii xanuunka badneed oo uu soo marsiiyey ilaahayna uu hore u tilmaama إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الله نحرسته ما أنت وحا مقالة مقدشة دولات كده كدوغينا إكس حلبان علي حسن أو علي علي سو علي موليد الله نحرسته علي موليد كعنك عقدر أيا دشة مال مكهر إن شاء الله تعالى وحا رجيننا إن شاء الله إنه حاجينا ودون كاني سما فلهيني أو هيلي دون عدالة إن إن شاء الله تعالى هي أذاها أمانك أي قابلسن garsoorka iyo cadaaladana waxaan insha allahu tacaala ka rajayn doonaa in ay gacanta ku soo dhigi doonaan gacan kudhiglihii dilay nabadoonkan nabadoon cali mawliid dalka dowladda ka jirta ninka in la keeno oo sharciga la keeno cadaaladda la hor keenaan codsanaynaa haddaan nahay dadka ahalka u ah cali xasan ow cali in ay ninkii falkaa sameeyey oo la yaqaano oo macruuf ah ay og yihiin oo riboortooyinkiisu meel kasta ay yaallaan ay soo qabtaan oo ay hay-adaha amnigu soo qabtaan
soomaaliya si gaara magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa si joogtaa uga dhaca dalal siyaabo kala duwan ay u geystaan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya
barnaamijka wareega wararka ayaad la socotaan dhegeystayaal raadiyaha dalsan ee muqdisho ayuu kaga imaanayaa markan ciidamada booliiska degmada yaaqshiid ayaa gacanta ku dhigay laba ruux oo hubeysan kuwaas oo taliska booliisku sheegay in ay ahaayeen burca dadka dhacaysay howlgallo ay ciidanka ka sameeyeen degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen laba burcad ah oo sida booliisku ay sheegeen dhibaato ku hayay dadka deegaanka gaar ahaan degmada yaaqshid ee gobolkan taliska booliska gobolka banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in raggan la qabtay iyaga oo faldembiyeed gacanta kula jira islamarkaana sharciga la horgeyn doono booliska gobolka banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay wadeen howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxo falal amni darro ah ka waday degmooyinka caasimadda waxayna soo bandhigeen kooxo u badan ciyaalweero kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ka geysan jiray gudaha caasimadda dalka ee muqdisho ciyaalweerada ayaa waxa ay dhibaatooyin ka geystaan qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxaana inta ugu badan dhibaatada gaarsiiyaan dad dhallinyaro kale ah oo iyagu waxba aanan galabsan dhibaatooyinkaas oo ah kuwa aad iyo aada u daran isla wararka gobolkan inta ka gudbin rag hubaysan oo watay bastoolado ayaa degmada hilwaa ee gobolka banaadir waxay ku dileen nabadoon caan aha oo lagu magacaabi jiray xirsi cali diirshe isagoo u geeriyooday rasaas dhowr ah oo loogu dhuftay qeybaha sare ee jirka goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in nabadoonka la dilay xilli uu kasoo baxay masaajid uu ku tukaday salaada cishaha ee waxaana markii dambe goobta ka baxsaday raggii hubaysnaa ee dilka geystay ciidamada ammaanka degmada hilwaa ee ka howlgala ayaana kadib goobta gaaray waxa ayna meyd goobta ka qaadeen meydka nabadoonka falal amni darro oo aada u baahsan ayaa caasimadda kusoo badanaya muddooyinkii ugu dambeeyey markan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta kulan ayay yeesheen waxaana kulankaas looga hadlay arrimo kala duwan oo aada iyo aada u fara badan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa shir gudoomiye kalfadhiga labaad kulankiisii shanaad oo ajendihiisu ahaa dhammaystirka dooda xeer hoosaadka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ayaa soo jeediyey in ajendaha lagu daro ka doodista amniga islamarkaana loo yeero wasiirada gaashaandhigga iyo amniga gudaha si wax looga weydiiyo halka ay marayso dagaalka al-shabaab xubno ka mid a guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ayaa iyaguna soo jeediyey in ka guddi ahaan ay ka shiraan dhanka kale guddoomiye sheekh aadan madoobe ayaa soo jeediyey in guddiga ay soo shiraan islamarkaana go-aan midaysan usoo gudbiyaan golaha dooda amniga oon maalmo soo taagneyd ayaa dhalisay khilaaf horleh oo ka dhashay in loo yeero qaar ka mid hay-adaha amniga si ay u horyimaadaan golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dalka ayaana arrintan ku kala aragti duwanaaday taas oo keentay in ajendaha amniga la laabo ama dib loo dhigo xildhibaanada ayaana dood adag ka yeeshay xeerhoosaadka golaha shacabka oo ay guddiga xeerhoosaadka soo gudbiyeen qodobo dhowr ah kuwo wax kabedel lagu sameeyey iyadoona loo ballamay in kulamada socda lagu dhammaystiri doono dooda xeerhoosaadka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka hadlaya arrimaha amniga
waa wax xasaasi ah wax in kor loogu tanaagoodo oo meeshaan ayadoonan geed weyne intaan la imaanin waxaa layidhi geed yaro baa la tagaa hoos aan laysku warsanin oo aanan guddiyada hadda siday gabadhu sheegaysa howlaha shaqada ku leh aysan waajibaadkoodii howlahooda ay kusoo goodan banaarig inta la keeno in meeshaan lagu buuqbuuq waa la fiican yahay shabaabkana shaqadiisu waa inuu annaga sukaana mashquulin intaan ayaga ku mashquul lahayn waxaan codsanaynaa howlaha ammaanka wax laysku tuurtuuri kara ma ahan xildhibaanada xasaanadoodana waa wax meesha yaalla ammaanka sugistiisuna wax meesha yaalla ciidanka iyo mas-uuliyiinta laga eed sheeganayna waa laba seef aflahay dhexdooda ku jiraan meesha annagaa joogi jirnay annagaana naqaana culayska iyo waxa ay leedahay haddana dhinaca kale annagaa joogan waana fahamsannahay barashadaad kaleta oo jira waxaan rabnaa si mas-uuliyada ku jirna kulligeen inaan u dhaqanno xilligii hay-adaha ammaanka lala xisaabtan lahay lama gaarin xilligii la sixiraa la joogaa xilligii la toosiraa la joogaa sharciga islaamkuna wuxuu qabaa qofku markuu toosinayo inuu xitaa fagaaro kugu saxa lama rabo waxaan rabaa si hoose inuu kugu sheego annaga waxaana dhex yaalla fagaarahan yaanan keenin sida gabadhu ay sheegtay guddiyada ha iswarsadaano annaga consenskeena aan gudubno gacmo geeli jira waxaa layidhi hoosaa loo dhaqaa howlaha si hoose oo mas-uuliyada ku jirto ha loo wajo dadka ammaanka haayana si mas-uuliyada ku jirto oo aan fawdo ahayn oo loogu talagelin si shaqada loo joojiyo ayay marmarka qaarkood shaqada u qabanayaan si mas-uuliyada ku jirto ha u qabtaan annaguna aan dul qaadanno guddiyada howlahaas kule wax difaac iyo ammaan la yidhaahna ma leh waddanka hal shaqaa ka jirta ammaanaa ka jira labada guddina waxaa la rabaa hal shir inay yeeshaan because dagaalka nimanka hadda madaxtooyaha ilaaliya ammaan maaha waa wasaaradda gaashaandhigga soo ma booliisa ilaaliya madaxtooyahan dadka ilaaliya ma aha shaqadaas marka waxaan qabaa of course xasaasiyaad iyo culays waa jiraan si mas-uuliyad ku jirta ha loo saxo aan isdejinno yaanan baranragin la keenin howlaha ammaanka waa mahadsan sida ugu dadaalka badan leh ayaan u kulannay waxaana guddoominayay laba guddoomiye ku-xigeen ayaana guddoominayay waxaan isla garannay oo aan wada ogolaannay ee maalintii ugu dambaysana guddoomiyaha guddiga difaaca ayaana hogaaminayay waxaan isla garannay oo aan isku soo wada afgarannay warqadda oo walaalkan akhrinayay tiigaana inta laga akhriyey ee u yeerista taliyayaasha ciidamada booliiska xooga dalka iyo nabad sugidda u yeeristoodana waxay ka dhalatay rabitaanka baarlamaanka oo lagu qanci waayey markii halkan dooda ahayd in loo yeero ayay aada u jeclaayeen in saddex toban xildhibaan aan meel la galno oo aan dhahno taliyayaasha saasay idiin dhaheen waxaan ka door bidnay inaan hortiina keenno oo idinka aada su-aalo weydisaan laba nuuc ba idinka ay idiin jirtaa inaad aad- aada u gashiin in muxuu ahaay shir albaabadu uu xiran yahay oo su-aalo lagu weydinaayo oo ay saxaafadda joogin aada u qabatiin taliyayaasha haddii la rabo sir in la qariyo iyo wax culays ahoo ka jira male sababta eh, sharciyada ah, muxuu ahay amradan loo soo bixiyey oo ciidamadii eh, kontaroolada joogeen ay xildhibaanadu cadaadinayiin oo loo kala saari leeyahay eh, muxuu ahay shacabkii iyo iyo xildhibaanada loo kala saari leeyahay oo xasaanada looga eh, muxuu ahay eh, looga xadgudbaayo wax noocaas iyo wax u dhowaayo wax la weydinaaye eh, inaad weydisiin iyo saxaafadda joogtane idinkaa idiin taalla laakiin annaga ujeeddada aan u keennay ee muxuu ahay aan u garannay inaan eh, taliyayaasha saddexdooda xataa ma aha hal hal ah loo keena maaha saddexdoodoo isgala fadhiyo si ayna u su'in karin amarkaas aniga ma bixin iyo aniga ma dhicin in saddexdooda soo gala fadhiisiiyo su-aalo la weydiiyo kadibna muxuu ahay ay taliyayaashaas ay guddiyadii eh, muxuu ahay ku shaqo lahayd kii amniga aniga waan naqaanaa guddiga guddiga amniga laba wasaaradooda hoos timaado wasaaradda amniga iyo iyo iyo muxuu ahaay iyo wasaaradda arrimaha gudaha sidaan u shaqayno cidna la wadaagta ma laha laakiin tan waa waa waa waa mas-uuliyad wadareed laba guddi loo xil saaray oo la yiri ka soo shaqeeya ee baarlamaanka buuqa ka jira keena nala yiri waay marka wax culaysahoo ay leedahay ma laha siduu taliyaha ee guddoomiyaha u sheegay go-aankaas qaadashadiisa asagay jirtaa inaan taliyayaasha warqadaha u diro oo is idhaahdo maalin hebelaa laidiin rabaa oo is ballamaya asagaa laga rabaa annaga ma ballaminin xataa waxaan u soo gudbinay taliya ee guddoomiyihii markii hore ee warqadda nooga timid ee shaqada noo diray ayaan u soo gudbinay ee annaga ma aha waxaan jadwalaynin oo aan leenahay maalin hebel ha noo yimaadiin iyo maalin hebel ha yimaadiin waxaana yeerista taliyayaasha saldhig ugu dhignay rabitaanka xildhibaanada buuqa badan ka taagnaa yani wax weyn ma aha Ee, waxa waaye maadaama xeerabsaadka muhiim uu yahay doodiisuna oo bilaabatay inaan jahawareer aan gelin guddi waa loo xisaaray guddiga loo xisaaray iyagu waxay u arkeen kow iyo labaatan qodob inay waxna ka soo bedeleen waxna ku soo dareen waxna ka dhimeen qodob qodob aan u dul istaagno qodobada kale haray annaga baarlamaanka ah dooda labaad aan ka dhigan aan kusoo dari karno ama wax ka dhimi karno laakiin kow iyo- kow iyo labaatankan qodob intay qodob qodob aan u istaagin oo aan dhahno qodobada aad keenteen kaas waxaad kusoo darteen kaasna waan ka dhinnay kaasna waan ku darnay kaasna waan tuurnay aan dhahno oo hal hal aan u dul istaagno kadibna qodobada kale haray iyaga waxay u arkeen markii loo xisaaray boqol iyo afar iyo tobanka qodob in kow iyo labaatankaani wax ka bedel ay ku sameeyaan ama wax ay ku daraan annagaa rabaa marka qodob qodob inaan u dul istaagno marka qodob qodob aan u dul istaagno markaan dhammayno kadib wixii aan kusoo dari karay qodobada kale haray arti kale ah aan u gudubno haddii kale maanta oo dhan way wareereysaa sida wareereysaa icitaanka intaas kale gudub waa mahadsantahay maaha wax la dedejin karo boqol iyo afar iyo toban qodob baa halkaa ku taalla runtii qof kastana wuxuu rabaa qodob inuu wax ka soo saaro ama uu yidhaahdo qodobkan waa saxan yahay ama waxbaa ka khaldan runtii waxaan codsanaynaa annaga in waan ogna afar iyo labaatan saac baa loo qabtay sagaal iyo tobankii bishii sagaal iyo tobankii bisha labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo saddex baa naloo dhiibay ajandahaas xeerhoosaadka ahaa maantana waa koob iyo labaatan intaasna lagu soo dhameyn karin xeer hoosaadka waa ogtihiin sharciyada la keeno waqtiyaa lala qaataa miisaaniyadda hadda inta loo maqan yahay marka hore waa lala maqla waa ogtihiin xeer hoosaadkaan isleeyahay wax ka muhiimsan ma jiraan in la dedejiyo oo la yidhaahdo si deg deg ah ha loo maanta ha loo ansixiyo ajendaa lagu soo daro waxaan qabaa mudana guddoomiye inaad dib nada kugu dhigo la- laga soo shaqeeyo qof walba meesha saxaya meesha khalada soo arko waktina la qaata hadda oo dareemi karta xilli guur baa la joogaa dad baa guddiga hadda maaliyadoo kale fadhiga rabaan inay galaan ee jaanis layskuma hayo wakti in la siiyo oo baarlamaanka wakti la siiyo laga soo shaqeeyo taas horta waa codsanaya guddoomiyaha ka codsanaya hal mid oo waxaan rabaa kaftan inaan ku dhawo guddoomiyaha een, ninka la yidhaahdo gudoomiye cabdisamad sheekh maxamuud cabdisamad macalin maxamuud xasan gudoomiye maalinka dhow waraaqdaana noo dhigtay ma aha inaan ku dhaliilayo waan ogahay nin aqoon-yahana oo dunia maadiba ka dhisanna tahay oo khibradna leh warqadan saas oo gogoon sida wax loo qoray waxaan isiri markaa fikirin ma waxa la yidhahdaa warqadaha ay soortaayo magaalada laga wada go-an yihiin mise dhaqaale xumaysa horta waxay ahayd warqadan ina sidii loo qori jiro saxda ahayd oo sidaan saddexdaas waraqadood hore ama ugu soo diyaarisaan sababto ah markaad tirahda akhridi maxaggaad aadin maxaggaad aadin haddana waa go-aysaa halkaani ka go-aysaa biilkii kharabkii lagu soo dejiyey taas waxaan rabaa marka horta warqadan marka dambe isku soo noqono iyagoo diyaarsan sidaas marka hore saddexdaas waraqadood oo kale aad u diyaaris inaad noo keento taas waa nagu codsi ma aha inaan dhaliil iyo xumaan aan kaaga leeyahay laakiin waa ku wareen xaqiiqi xaggay jirtaa xaggay jirtaa xaggay jirtaa marka ma aan isirmasaan oo rabaa in loo loo soorariyo sida hadda u foorarsan tahay yaa la rabaa xeeraasaadka loo soorariyo mar qalbiga waa gashay mara waxaa la sabay warqadaha ee foorkaaba magaalada ka go-ano lala yahay intaas haddaan uga baxo gudoomiye codsigaygu waxa weeye inaa xeeraasaadka wakti la siiyo laga soo shaqeeyo baarlamaanku uu ilaa xad uu ka fikero layskugu binayo waddo dheer oo laba maalmood iyo maalin qaadatana lagu dhammaystiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudana gudoomiye mudanayaasha sharafta leh assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib eh, gudoomiye meeshan waxaan u nimid riboorka guddiga amniga oo wada jiro ay soo gudbiyeen in halkan nalooga sii daayo waa la dhegaystay tallaabta ku xigta guddoonkaa leh doodda haddaad furtayna si wanaagsan u fur oo aan ka doodno aragtideenna aan dhiibanno haddii aragtidii guddoonka eh, guddiga amniga la qaadanayana adiga go-aan ka gaar ee doodaas aad qofna usii daynayso han- ee, xubnaha qaar aad usii daynayso nagadaa waxaa kaloon leeyahay guddigan amniga guddoomiyahoogii hadduuba diida in riboorka halkan loo soo gudbiyo guddi lagu kalsoonaan kara maaha waa in dib loo eego asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo runtii maadaama aan leenahay saddex guddoona iyo habdhowre iyo dad badan oo u shaqeeya baarlamaanka yacni hoggaankiisii ah in xildhibaanada laga keeno xilli ay isu yimaadaan oo shaqada yimaadaan oo ku filan in golahani doodo ajadayaasha hor yaalana iyadoo aan deg deg iyo waynu cararaynaa aanay ku jirin si fiican xildhibaanadu fursad ugu helaan inay ka baaraandegaan oo ka hadlaan taas guddoonka ayaan aada uga aan aan doonaya inaan ka codsano waayo xildhibaanadana marka qaarkoodna si guud baa wax loogu sheega mar marka qaarkoodna guddoonku wuu la faqaayo wuxuu ku dhiirigeliyaa inay shaqada ay u xilsaaran yihiin ee soo doonteen ay qabsadaan marka guddoonka waxaan doonaynaa inuu baarlamaanka ku dhiirigeliyo saacado ku filan golaha laga doodi karo xildhibaanadu waqti heli karaan ajadahana laga bogan karo inuu keeno intaas markaa ka baxo waxaan waafaqsanay xildhibaanadii yidhi xeer hoosaadkan ha loo helo wakti fiican oo lagaga doodo si qodob-qodoba waa ammaano yihiin guddigii noo soo qabtay shaqada fiican kow iyo labaatan qodob ka soo jeediyey soo jeedin aanu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ku waafaqsannahay siday usoo dhigeen laakiin waxaanu annaku doonayno in qodob-qodob loo kor istaago waa boqol iyo afar iyo tobanka qodob ee halkan ku yaal kriteeriyada loo marayaa waa ka heshiin karnaa hadday noqonayso tii uu soo jeediyo xildhibaan xasan oo ah inta marka hore intii guddigu yidhi la fiiriyo dabadeedna loo gudbo eh, inta kale ama in kulligood qodobka koowaad laga bilaabo oo la yidhaahdo guddoomiyaha guddiga anshaxa ee noo soo diyaariyey xeroosaadka ee noo soo diyaariyey sharciga iyo xogeymihiisu intay halkaa fadhiistaan ay yidhaahdaan qodobka koowaad waxaasaa ka soo diyaarinay yaa wax ku daray qodobka labaad yaa wax ku daray markii laga heshiiyo uu ka gudbo waxaa laga yaabaa hadda inta aynu maxay la tahay ku jirno haddaynu heshiino inaynu hadda toban qodob shan iyo toban qodob mari lahay oo aan isla qaadanay aynu mari lahay markaa guddoomiya adigu marka laga reebo inta guddigu soo diyaariyey oo aan qodob mooye inta kale waafaqsanahay saddex iyo toban qodob baan ka qabaa contribution ii diyaarsan oo halkan igu qor aan ka wata waxaan doonayaa mid kasta ilaa la idhaafina meesha la igu istaajiyo la yidhahdo qodobka konton iyo lixaad maxaad ka qabtaa ayaan doonaya fursadaan ku hadlana inaan helo ayaan doonayaa marka adigu waxaan soo jeedinayaa guddoonka sharaf sare inay noo go-aamiyaan qaabka aanu shaqada u gelayno doonida dooda noo bilaabato waa mahadsantihi
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idin socodsiinayay cabdilahi abdiqaadir xasan ayaa farsameynayay tani barnaamij dambe intaa kulmi doona sidaas iyo ammaana alla